asalaamu calaykum wraxmatullahi barakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaabay magacaada wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan magaceyga waxaa la yihahdaa macalin maxamed cabdi duwa ee suldaanka beelweynta warday ahna afhayeenka odayaasha jubbada hoose wajazaakum allahu kheyr walaalo waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan waana idin mahad celinaya suldaane maanta ciidamada mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen degmada muqokori oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa tahay afhayeenkii nuqabada gobolka jubbada hoose aragtidaada ka waran alxamdu lilah uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah awalan ilaahay baan umahadinaynaa subxaanahu watacaala walaalow hadda su-aasha i weydiisay horta haddaan nahay muslimiinta ama odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka gaar ahaan jubba sufla arrinkaa maanta ka dhacay moqokori aad baan ugu faraxsannahay ilaahay baan umahad celinaynaa gaaladaas way soo duushay way kibirtay ilaahay subxana watacaala kibirkoodii iyo badari iyo isla weyninkoodina ilaahay subxana watacaala wuu jabiyey maanta marka aad baan ugu faraxsannahay farxaddeenna mid la koobi kara ma ah xaqiiqatanna maalmahan macnaha niyadeenna iyo qalbigeenna aad buu macnaha u taagnaa waxaan len walaalaha mujaahidiinta ah kolley iyo kolley ilaahay subxana watacaala ay u ribaadayaan diinkiisa iyo gaalasiay u cirib jari lahaayeen war xaggee idinka farxadda xaggee ka imaan doontaa ilaahay fadligii hadde saake oo ay tahay bisha muxaram laba iyo toban aan malaynaya allah subxaana watacaala nimankii lagu barqa lagu walaalaha ay ku dhaqaaqeen ilaahay baa mahad iskale cadowgaas allah subxaana watacaala ayaa jebiyey kibirkoodii ayaa jebiyey allahna wuxuu leeyahay walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim badaran wa ri'aaa annaas wayasuduuna can sabiili illah wallahu bima yacmaluuna muxiid marka ayaga isla soo macnaha u soo baxay waxaa la sheegaya inay isku soo aruursadeen halkaa imaadeen ayagoo raba inay ilaahay nuurkii baabi'iyaan allah subxaana wa tacaala mujaahidiintana dhagar kasto ay cadowga soo maleegaan dhegtooda ayaa u taagan qalbigooda ayaa u taagan indhahooda ayaa u soo jeedo macnaha markay ayaga wax soo wax soo maleegaan kulamaa awqaduu naaran lilxarb adfaah allah mar kasto ay isku soo dayaan inay muslimiinta iyo mujaahidiinta iyo nuurka ilaahay ee baabi'iyaan ilaahay baa subxaana wa tacala ayagana baabi'inayo saaka marka meeshaas waxaa weye allah subxana wa tacala ayaa ku halaagay ilaah baana ku mahadsan ayaan leenahay haddaan nahay ku dhaqanka shareecada islaamka odayaasha ku dhaqanka sharci islaamka jubbada hoose haddaan nahay aad baa ugu taaniyadeynayna walaalehen waxaan leenahay aflax alwujuuh ilaahay subxaana wa tacaala ha idin ha idin liibaano ilaahay kii shahiidayna shahaadis ha ka aqbalo kii dhaawacmayna dhawciisa allah caafi aan leenahay gaalo waxaan leenahay allah subxana wa tacala waa inaa ka sheegay annaga waxaa weeye dilkiina waxaan ka jecelnaha ilahay u toobad keentaan war waxaan dhihilan ilahay inaad u toobad keentaan oo ilahay usoo laabataan haddaad diidaan allah subxana wa tacala qur-aanka wuxuu ku yidhi qaatiluhum gaaladan laaya yucadibhum allahu biaydiikum ilaahay baa gacmihiina ku cadaabaya wayuqzihim ilaahay wuu hoojin wayansurkum calayhim ilahayna waa idinkaga gargaari falilaahi alxamdu walmanna maanta marka waxaa anaga haysanaa ballanqaadka alla subxaana wa tacaala waxaan leenahay mujaahidiinay waxaad haysataan gargaarka allah ilaahay waa idinkaga gargaari wayashfi suduura qowmin mu'miniin maanta muslimiinta meel kasta ay joogaan meel kasta ay joogaan way faraxsan yihiin waxay ku faraxsan yihiin nasriga iyo guusha ilaahay una siiyey ilaahay baana noo ballanqaaday allah subxaana wa tacaalaaan ku mahadinaynaa uma waxaan ku mahad ballaaran u celinaynaa walaalaha mujaahidiinta ah oo arrinkaa diyaariyey macnaha taqdiirkaa diyaariyey xikmaddaa ilaahay siiyey ilahay waxaan u weydiinaynaa walaalahaas inuu ilaahay sugo ilaahay inuu sugo mujaahidiinta ilaahay inuusan tasacsucna gelinin ilaahay subxaana wa tacaala inuun dib noo soo celin ilahay baan ka baryaynaa walaalaha mujaahidiinta waxaan u dardaarmayaa yaa ayuha aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu sabra gaalada la sabartama jilib xirnaada ilaahay subxana wa tacala ixtisaab weydiista midka dhaawacma ilahay dhaawaciis ha caafiyo midka shahiidana shahaadis allah aqbala ayaan leenahay kuwa murtadiinta waxaan leenahay war hoy maanta ilaahay usoo laabta fursadaa weli haysataan maalin walba oo ilaahay subxana wa tacaala diinkiibaad ka hor imaataan waad ku halaagsantaan inna way carartaa inna way ku baxdaa in ilaahay cadaabkiisa aadaa in ayagoo dhaawacan ay meelahaas ku baaba'aan war waxaad maalin kasta inaad diin ilahay lama dagaali kartaan junuud ilahayna lama dagaali kartaan war niman yahow maanta fursadda a haysataan ilaahay diinka usoo imaada gaaladana waad arkaysaan dhulkiina iyo tarawaadkiina iyo khiraadkiina u socotaa wallaahi baabi'ina dan inay kala hen maalin kasta inay baabi'isay dooni idinkana waxaad u soo jeedaan oo caqligiinni iyo fikirkiinni uu ku soo socdaa inaad ilaahay kitaabkii dumisaan ilaahay kitaabkii ma dumayo yuriiduuna liyudfi'uu nuur allahi biafwaahim waya'ba allah ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun wajazaakum allahu khayr idaacadda alfurqaan waa idiin mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaad isku dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaabay magacaada wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waan ku dhabhay idaacadda alfurqaan magacaygu waa ugaas ibraahim shariif bashiir ahna ugaaska beesha asharaaf ee jubbada hoose ilaah ha barakeeyo idaacaddeenna alfurqaan Eh, waana ku dhowahay Eh, waxaa ka dhacay moqokori gaar ahaan deegaankaas eh, maxaa la dhahaa eh, hiiraan gaar ahaan meesha la dhahaa moqokori Eh, maanta waxaa ka dhacay io shalay waqaca maa waqaca ilaahay subxaana wa tacaala gaalo waajibiyey asaana noo ballanqaaday inuu gaalo jebinaya sababtoo ah annagu imtixaan baan ku jirnaa maogihi haddaan sabarna ilahay waa noo gargaara sababtoo ah muslimiinta waxaa xaqiiqo ah walcaaqabatu lilmuttaqiina layidhi dadka ilaahay subxaana wa tacaala ka baqaa dhiicrinta dambe iska leh marka ragga mujaahidiinta oo dhabar adeegay ilaahay subxaana wa tacaala waa bedeluu siiyey jundilaahi waaye raggaan ciidankii ilaah waaye nin ilaahay subxaana wa tacaala uu karaameeyey salaad subax dukuday adkaaru sabax walmasaa akhristay in nin xaloo dhan qaad cunaaye isku meel maray insha allahu waxaan aaminsannahay sida saxda ah mujaahidiinta inay guulaysanayaan mar walbo gaaladaas hagardaamada ka waday wadankaas in muddo ah ragga mujaahidiintana ay muddo ishayeen ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiintu waa u gargaaray gaalana waa hoojiyey sida aad la socotaan ama aan ognahayba meeshaas waxaa ka dhacayna waad ogtihiin annaguna waxaan leenahay insha allahu tacaala hadda iyo wixii ka dambeeya gaalo waa israacid waa dhammaystir insha allahu tacaala raas caseer iyo raskamboolina raayada tawxiidka ka taagmaysa insha allahu tacaala dowladdii islaamkana way dhalinaysaa insha allahu tacaala waxa socda caalamka waad ujeediin siraacu albayni walxaq waaye xaqa iyo baadilkaa dagaalamaaya waxaa dagaalamaya kaniisadda iyo masaajidka beebalka iyo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala mar walbana waxaa guuleysanaya sida saxda ah ilaahay subxaana wa tacaala iyo wuxuu raalli ka yahay mar walbo annagana waxaan rajaynaynaa addoomaan nahaye inay ilaahay subxaana wa tacaala isku bambihayno isu dulayno asiga unbaa awoodda leh maxaa yeele awoodeenna ma aha waxaan waa awood ilaahay sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala asaa noo sheegay waxa insha allahu tacaala mujaahidiinta un waa dadaalaya moogiye ilaahay subxana wa tacaala guushaasaa leh wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha roma marka taas waa noo caddahay insha allahu tacaala awood annaga aan kufaanayna maanta ma jirto ilaa ay awoodda maahan ay awoodda ilahi maahane dadkii isku haleynayay maraykan iyo insha allahu tacaala iyo maxaalaha iyo maxaalaha dowlado kaloo shisheeye eh insha allahu tacaala way hoogeen annaga ilaah baan isku halaynaynaa ilaahaana ku tiirsanahay mujaahidiinta geeska africa gaar ahaan mujaahidiinta soomaaliya waxaan leenahay waad bogsateen ilaahay subxaana wa tacaala waad u run sheegteen waana idin hiley sida xaqiiqdana dagaalka aa ku jirtiin ilaahay subxaana wa tacaala idinku guulaysiye junuudda allana way badanta wamaa yaclama junuuda rabbi ilaa huwa ciidama idinka aada arkaynaa ka qayb qaadanaya meesha wax dhacdooyin la arkayaa jirta dad seefaf ay ku yaan anaa la arkay inta ka hore raggana seef kuma dagaalamaynin marka meesha waxaa nooga cad junuudda rabbi inay wada taaganta marka insha allahu tacaala ciddii junuudda ilaahay isku hordhigtay way halaagsamaysaa junuudda ilaahayna mar walba ayagaa guulaysanaya insha allahu tacaala raggii waxaan leenahay mujaahidiinta meel walba oad joogtiin ilaahay waa idin hiili adkaysta insha allahu tacaala toosnaada annaga haddaan nahay odayaalka ku dhaqanka shareecada gaar ahaan jubbada hoose waxaan leenahay waa idin ducaynaynaa kiina dhaawacay dhaawaciisa allah bogsiyo kan shahiida shahaadada allah ka aqbalo kan saaxada taagana ilaahay subxaana wa tacaala sabar badan ha siiyo annaguna garabkiinaa nahay hiil iyo hoaan diyaar u nahay meesha aad ka wadiin dagaalka kasii wada وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته واندوهي جزاك الله خيرا مقعيقو ومعلم حسن إن شاء الله تعالى أونا كنول دقمدة جمامة كانت ترسن معلمين تا دكسية قرآن كا وحكبر عرورتا ka waran aragtidaada sideed u aragtaa الحمد لله إله باكم هاتسان أرطى أمد مسلمين تا وحو إله تبارك وتعالى كوا جبيي جهاد هذا الجهادان وحكلا تدعيو القبوبسي iyo nicmooyin fara badan ilaahay tabaaraka watacaalana waatuu leeyahay qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuqsihim wayansurhum calayhim wayashfi suduura qowmi muminiin ummad badan maasha allah saakay way il qaboobsadeen alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin gaaladu halkaaseeto ilaahay tabaaraka watacaala fadligiis ayaa loola wareegay ummadda mujaahidiinta oo muslimiinta ayuu gacanta u geliyay alxamdulilah ilahana ku mahadsan mana ahan awoodeyna oo annagu ah ma ahan ilahay tabarak watacaalana ku mahadsan sababtoo ah ilaahay tabaaraka watacaala gaaladu wuu tilmaamay iyo gaalyaraacdo wuxuuna ku tilmaamay meeshay imaadaan dhulalka muslimiinta hadday imaadaan wax kaliya laguma yaqaani mufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun ayaa lagu yaqaanaa allah tabaaraka watacalana wuxuu leeyahay gaal kasto wax un wax u bixiyaa in ummadaaseeto lagu fasahadiy ayuu dhaqaalaha u bixiyaa ilahi tabarak watacaala wuxuu leeyahay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أي الله تبارك وتعالى ليه دقالها هل كاسيت أيكو بحنايان أو أمداسيت مسلمين تقبائلات كأه إيو قبلها مسلمين تأسود درايان dhululkooday bowhayaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay wuxuu sheegay in ayaga iyo hantida ay bixinayaanba jahanamo ayaa ballan loogu dhigay alxamdulilah ilahana ku mahadsan mujaahidiin saaka guuleeyey ilahay tabarak wataala wuxuu leeyay waina jundana lahum lghaalibuun wakana xaqan calayna nasr muminiin ilahay tabarak wataala uu leeyahay ilahay tabarak wataala aayad kale wuxuu ku leeyahay ina waliyiya allahu aladii nazla alkitaab wahuwa yatawala asaalixiin ما شاء الله ساكي اد يد بان سو دبين الحمد لله وحياه بدن او بدن way noo harsan yiin dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada muqukuri maxaad leedahay oo fariin ah oo aad u diraysaa waxaan leeyahay dadkaasi mukokore ku dhaqan degmada mukokore mukokore alxamdulilah saaka ilaah baa cadow idinka dulqaaday mujaahidiinta ayaa garabkiin ah ilaah baa miciin ah mujaahidiinta ayaa garabkiin ah adinkuna mujaahidiintaaseta garab siya oo taageera bulshadaaseta codowgaaseta oo gumaadka ku hay bulshada iska dulqaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaay magacada waan ku dhowayahay idaacadda islaamiga alfurqaan magaceygu waa qaleey dhalinyarta ku nool jamaame gaar ahaan jubbada hoose walaal waan soo dhaweynaynaa weerarka ka dhacay deegaanka mokokuri gaar ahaan gobolka hiiraan bulshada ku nool jamaam hadanaan waan soo dhaweynna weerarkaas xarakada al-shabaabulmujaahidiin weerarkan waan ka filayn waana ka sugeyn dhegahana meesha uraacsaneed haddana markii saacaddu afar sac iyo bar ay ahayd bataminta tooska ayaan shidanay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaan kargeysanayna taminta tooska ah waan soo dhaweynaynaa bulshada ku nool jamaam hadanaano weerarka ka dhacay deegaankaas waan soo dhaweynaynaa mujaahidiinta waan ka filayna weerarkaas taasaan leeyahay midda kale aan ku hay waxay tahay nimankan oo murtadiinta oo dowladda federaalka ah waxaan leeyahay war isu soo dhiiba in lala dilo waxaa kasi fiican inaad isu soo dhiibtaan war isu soo dhiiba si nabadaa wadankiina u shaqaysanaysaan taasaan leeyahay saldhigga weerarka cagmarinta walaal waan dhegaysanay dabinta tooska idaacadda islaamiga alfurqaan ayaan kala soconnaa waan ka dhagaysanaynaa taasaan leeyahay haddaanaano bulshada ku nool jamaame gaar ahaan jubbadoose weerarkaas waan soo dhaweynay waana ku faraxsannahay shucuurta iyo dareenkeeda aad bay u kacsan tahay wax lasoo koob karmaa taasaan leeyahay waa mahadsantiin wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu horeen anagu magacayga ku bilaaba um sumeeya oo joogta gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ayaan leeyahay ilaah ayaa ku maasan uma mujaahidiinta oo saaka la wareegay deegaanka mabogori ee gobolka hiiraan alxamdulilah ilaah ayaa ku maasan wallaahi bishaaro maanta oo dhan waan sugeyna idaacadsan u dhegeysana bishaaro markay soo gasho wallaahi farxadeen lama qiyaas karno haddaan nahay gabdhaha ku dhaqan degmada jamaame asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaay magacada wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magaceyga kubilaaw jibeeri waxaan joogaa gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ilaah ayaa ku mahadsan suma waxaa ku mahadsan ciidamada mujaahidiinta oo saaka naga farxiyey oo meesha hiir gobolka muxukorey saaka weeraray oo haddana cagta mariyey gacanteena ee ku jirto alxamdulilah midas ilaah ayaa ku mahadsan walaalaheen mujaahidiinta wallaahi ay naga farxiyeen saaka markaa maqalna qabarkan waxaan leeyahay sabra oona sugnaada markasta cadowgaas la dhabar adeega saaka maasha allah muslimiinta dhan ayaad ka farxisaan markaa maqalnay inaa loola wareegay meeshan waxaa fariinowdee murtadka xasan guurguurte xasan guurguurtoo isoo dhiib toobadu ay furuntaada wallahi haddaad isoo dhiibaysa toobadan aad iskusoo dhiibaysa wallaahi rag badan ayaa kugu dabajir inaad dilitaankaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bala magacada wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhawaada cadda alfurcaan waxaa la dhahaa sahro daahir waa ku faraxsanahay dagaalka saake ka dhacay waayahay marka idinka haddaad tihiin gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jamaame ee ka waran aragtidiina marka ku aadan weerarka lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka maasha allah wallaahi waa ku faraxsanay saaka marka maqlay dugsiga marka kasoo baxayba yaa gabar waxay tirnaaday cadda shido maxay aheedana dagaal baa ku jira maasha allah wallaahi aad iyo aad ugu faraxsannahay ilaahayga boqorkahay wiilashaas yiriiro annaga dhalnay oo dirnay ilaahayga boqorkahay guul ha siiyo kii shahiidana allaha shahiidka ka aqbala kii dhaawacna allah noo buskeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan la kulannay mid ka mid ah culimmada ku dhaqan wilaayada shabeelle hoose ee deegaanka kunyibarow haye kusoo dhawoway idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabaya magaceyga waa abusahal allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar cadad aan la soo koobi karin waxaan ku faraxsanahay guusha dardargelinta oo maanta ay gaareen walaalaha muslimiinta mujaahidiinta bariga afrika aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay murtadiinta oo halkaa ka carareen oo raayada tawxiidka halkaa lagu suri faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka walaalaha mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan waxaan u hambaryeena guusha maanta la gaaray allaha subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa tan iyo ti ka daranba insha allahu tacaala mujaahidiinta gacantooda inuu soo geliyo dhulkao dhan ilaahay kitaabkiisa in lagu maamulo gaalo way dubur jeedisay inaa ilaahay subxaana wa tacaala isu daba dhigo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sidaa ayaan ka rajaynaynaa ugu horeen walaal kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya sideed u aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada shabaab mujaahidiin saaka ee ku qaaday degmada muqokori وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آتي هذا أقول وهي إذاعة الإسلام الفرقان وقعي واحد بليار dagaalka halkaas saaka ka dhacay waxaan balyaynaynaa aad aadan soo dhaweynaynaa hadduu alla yidhaahdo waa halka waxaa isku qabtay niman u dagaalamaya kelimatu tawxiidka iyo niman u dagaalamaya calanka kufriga marka alxamdulilah uma alxamdulilah maadaama ilaahay uu keenay weerarkaasi waanku aan aad aadan u faraxsanahay
aad iyo aad u mahadsantaha ugu horeen kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya sideed u aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada shabaab mujaahidiin ee saaka ee ku qaaday degmada muqokori بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى كما هدسن وقول إلهي سبحانه وتعالى أوكينا إلهي كما هدنينا فضل إلهي سبحانه وتعالى كوي ماتي أود مجاهدين تما هو أود إلهي سبحانه وتعالى حان ليه مجاهدين تا إلهي سبحانه وتعالى قوش أوكينا يلوك كتسومن وإلهي سبحانه وتعالى نسرقي سواء إله أم هدنا إلهي سبحانه وتعالى هطا أم هدنا ونو زيادنا إن شاء الله تعالى مركو حان ليه جزاكم الله خيرا ونصر إلهي كيني وأنا صوت دوينينا جزاكم الله خيرا waxaan u arka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay walaalihii meeshaa galana waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ajarkiina ha badiyo miisaanka xasanaadkana ilaahi ha idin saaro sidaas ayaana laga rabaa markasta mujaahidiinta inay dhiigooda waraabiyaan shareecada islaamka degmooyinka naga maqana ay gacanta ku soo celiyaan mujaahidiinta iyo shareecada hore loogu xukumi jiray aad iyo aad aa u mahadsantahay idaacadda alfurqaan hayo walaal kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya gabaran sidee u aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku qaaday degmada mukokori aad iyo aad baa ugu mahadsantahay walaalow waan ku faraxsanahay marka walaalaha mujaahidiinta saake ee meeshay galeen si aad ah baa ugu faraxsanahay magacayga anigoo farxad aawgeed aan isceli waaye oo had gadaalka sheegi doono madgaab madii xaaji cabdiqaadir waaye magaalada kuunbarow ugu horeen kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya
waan ku dhawaa idaacadda islaamiga alfurqaan magacaygu waa maxamed aad aad ayaan ugu faraxsanahay bishaarada saa ka timid deegaanka muqokori run ahaantii bishaaradan waxaan midaan oo kale mar in badan waan filayay laakiin saakay soo booday ragga meesha galaan ilaahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro kuwa gaaladan ah meesha ka hor yacni safuufta taagan raggaan kuleey waxbaa iskama celin kartaan waa junuudullah iyo junuudu shaydaan ay kala tihiin marka waxaa idin dan ah inaad soo dhiibtaan xasan gurgurta ciyaarkiisa wuu kaxaystay maraykan iyo dibdaha ku shubtay idinku meeshaan idinku baabi'inayaa waxaa dan idin ah inaad soo soo dhiibtaanoo ilaahay u toobad keentaan ugu horeen kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan gabaran sidee u aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku qaaday degmada mukokori ilaahay baan ku mahadsan subxaanahu wa tacaala awalan iyo aakhiran waxaan u aragnaa degmada maqokori ee saakii ay la wareegeen mujaahidiinta arrin aad u fiican ilaahay subxaana wa tacala cadowga ilaahay uu ku halaagay waxaanu ilaahay ka baryaynaa in meelaha ay ku dhamman yihiin ilaahay ka saaro subxaana wa tacaala jasakum allah khayr haye walaal kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ka warramaya weerarkii xasminta ee xarakada shabaabul mujaahidiin ee saakii ku qaaday degmada maqokori jazaaka allahu khayr baaraka allah alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah uma alxamdu lilah allaha subxaana wa tacaala ayaa maadda iskale magaceydoo ah cabaas maki maxamed oo ku nool deegaanka kunyabarow insha allahu tacaala waxaan islaamka aan uu sheegayaa waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin gaalada inuu ilaahay jebinaayo wayna jabeen way baaba'een insha allah geesiyaasha islaamka ayaa galay muqokori xasminta oo saakay ee islaamka oo xasmiyey waa ku faraxsannahay kunkiiba kun insha allah meelihii kaloo dhimanna insha allahu tacaala islaamka gacanta ayuu ku dhigi doonaa gaaladana ilaahay waa jebin doonaa guushana islaamka ayay u dambaysaa waa ku faraxsannahay farxad farxad meelaan joogsana maanta male aad iyo aad waa mahadsan tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii tabinta toosta wuxuuna idinkaga imaanayaa deegaanka goonibarow haye walaal kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan sidee u aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada shabaabul mujaahidiin ee saakay ku qaaday degmada muqokori allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismi illaahi raxmaan raxiim magaceyga waa shiimur cabdulaahi xasan oo loo yaqaan dhanaan macruuf insha allahu tacaala haddii aan gudogalo mawduuca maanta mujaahidiinta xarakada ay la wareegeen moqokori waxaan leenahay waa fadliga ilaahay waa nicmada ilaahayna siiyey ilahayna waxaan ku baryaynaa inuu noo siyaadiyo marka waxaan leenahay kuwa baktiga waxaase ka guurta soo dirta mar walba waa loo digaa waa loo digaa madaxweyntooda iyo murtadiintooda dhammaantood saaka maanta meesha ayay yaallaan dhowr mar ayuu u digaa bunmaan waaliga gobolka hiiraan u digay oo wadha soo dhiiba waa diiday nabadda insha allahu tacaala badda waxaad ku qaadinaysaan qoraa caariddiisa ku qaadinaysaan ballanka ilaahay mujaahidiintana insha allahu tacaala meel walba aad joogtaan ma idin gaarayaan wayna ku beegsanayaan xataa laa takuuna fitna ilaahi subxaana wa tacala shirkii lagu waayane wuu soconaya jihaadkaan leenahay waxaad kaga guurta way dhammaatay dheedkiisii marka waxaan leenahay dadka murtadiinta ayaan idiin been sheegin war xoolihiinna u soo laabta oo toobo keena toobad waa idiin furan tahay kusoo dhawow idaacadda islaamiga ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya sidee u aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee saakay ku qaaday degmada muqokori farxaddaada ka waran waa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalow ah ku soo dhowaay khayr alas walaala mujaahidiinta allah barakaayo muslimiinta meel barwaa mabanka dardaarmey mabanshaayay jihaad in la galo gaaladan allah jibi farxad biin waay farxadda igee- farxadda koogu kormaa ugu horeyn kusoo dhawow idaacadda islaamiga ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya sidee u aragtaa weerarkii xasminta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee saakay kula wareegtay degmada muqokori
magacayga waa abu maxamed jazaak allahu khayran waan ku dhowahay idaacadda islaamiga alfurqaan waxaan waan ku faraxsannahay saaka wixii dhacay ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan ka baryaynaa inuu noo zaa'idiyo farxadaha maalin walba soo yeerayo raggii saakay meeshaas galana waxaan leeyahay nawar allahu darbakum ilaahay waddadiina ha idiin nuuriyo walaalkiisa shahaadiga galan waxaan leenahay taqabal allahu shahaadatak wa jacala allahu mathwaaka fi ljanna in sha allah haye walaal kusoo dhawow idaacadda islaamiga ee alfurqaan ka waran sidee u aragtaa weerarkii xasminta ee mujaahidiinta al-shabaab ee saakay ku qaaday degmada muqokori ka waran farxaddaada wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan ku dhowahay warbaahinta islaamiga alfurqaan magacaygu waa cabdulaahi cuhmaan oo ka mid ah da'yarta soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka kunyibarow n wallahi waan ku faraxsanahay mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen deegaanka Moq- magaalada moqokori ee wilaayada islaamiga hiiraan n waxaan rabay halkan inaan uga qayb qaato anoo ka faa'iidaysanaya fursadan tuduuc yar oo gabay ah oo halqabsigeed iska lahaa abwaanigeeye cali khaliif oo abwaanigeeye cali khaliif artuuladii waxaa qabsaday caalam kubayaabe deegaanadii lagu cartamay way ka carareene nimanka ilaahay ka go'ay ma laha iimaane awaalkooda waa geeri iyo dil iyo aafaade hajashoo la siisay rabboo aroosha mooye bilaashkuma ahaatee sidaa idinku moodeyne aadaa umahadsantihiin